hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada xubinta wargeysyada oo halkan si toos aad uga dhegeystaan maalin weliba marka laga reebo sabtida iyo xadda anigoo hayuusubakadayaala baynala socoseen dhegeystayaal adigana waa ku mahadsan tahay dhegeysiga qayba haddaba saaxiibadan fursadu siyaasee ku soo kaa kacan kuwa barisay maqalka idaacadda waa sidee deegaankaada saaka waxaa laga hadlayaa maxaana ka cusub marka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wargeeska hore gacanteeda ku jira saaka waa wargeeska daily nation saaka wuxuu halkan faahfaahin kaga bixinaya dhegeystayaal waxaa qalinka uu ku dugay madaxweynaha biilkaas dhegeystayaal ee canshuuraha markaasi wax lagu korinayo wargeyska wuxuu halkan saaka uu faahfaahin ka qorayaa sidoo kale xarfo waaweyn uu ku qoray wuxuu leeyahay expensive loans dabcan oo amaahda markaasi qaaliga ah oo hadda markaas lagu daraya canshuuraha waxay markaasi xanuun markale ku keenaysaa dadka ayaa laleeyahay sida markaas wargeesku halkan saaka u qaada dhegayo waana kadib markii shalay madaxweynaha dalka william ruuto uu qalinka kuduga kadib markii loo gudbiyey oo sidoo kale ay soo martay baarlamaanka dood fara badan markaasi qaatay waxaana halka laga hadlaya dhegeystayaal waxyaalaha markaasi waa waxyaalaha ay hadda dabcan ka dhex muuqan doonto sanad waa bisha soo socota ee julaay sida wargeeska halkan uu qorayo kadib markii wasaaradda maaliyadda isla soo dabca ay soo qortay kadibna ay ka soo faallootay waxyaalo fara badan ee dhanka canshuuraha ee markaasi ka mid ah shaqaalaha waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal waa lacagta markaasi canshuurta laga jaraya shaqaalaha waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal dhanka shidaalka sixir bararka yuliba agabyada markaasi kala duwan ee wadanka soo gelayo wadamada kale markaasi laga keena dhegeysta oo hadda ay markaas lagu sheegay in ay markaasi taaf ku noqon doonto mise ay ku adkaan doonto arrimaha sixir bararka wadanka waxaa warkaa dhegeystayaal uu faahfaahin uu sidoo kale aada oga hadlaya maxay markaasi noqon doontaa maxay sidoo kale ka dhalan doontaa arrimaha ay qalanka markaas uu ku dugay madaxweynaha ayna noqoto midda ugu dambeynta ah ee maalintii shalayto dhaqangeli doonto kowda dhegeystayaal julaay sida markaasi dabcan lagu shaaciyey ama uu ku shaaciyey wasiirka maaliyadda dhungu waxaana sanad maaliyeedka uu yahay saddex dhibic lix trilyan oo lacagta dalka waa durbo la kala qoondeeyey loo kala qaaday meelaha markaas ay ku baxayso iyo meelaha inta badan deeradda la saari doona dhegeystayaal taasi faahfaahinteeda hore ayaa laga soo sheekeeyay dhegeystayaal laakiin hadda waxaa laga hadlaa tani maxay noqon doontaa maxay sidoo kale ka bedeli doontaa ma tahay mid markaas uu ku guuleysan doono mise ay ku guuleysan doonaan kenya kwanza wargeysyada labadaba sida ay aada uga faalloonayaan ee qorshaha iyo weliba dhanka hadda waa qorshaha iyo weliba waxyaalaha hadda wadanka markaasi ka taagan ee sixir bararka ama maciishada dhegeystayaal qalinka waxaa lagu duugay shalay toosna ayay u dhaqangeli doontaa toosna ayay markaasi u bilaaban doontaa wax weliba oo wadanka soo gala wax waliba wadanka ka baxa iyo wax waliba markaas adiga aad iibsan doonto in ay markaas la dulsaari doono canshuur sida horaanba xukuumadda ay mar hore sheegtay sidoo kale shalay uu sii adkeeyey madaxweynaha sheegay inaytan ay tahay xal markaas lagu heli karo lagu difaaci karo dhaqaalaha wadanka ee hadda ka taagan waxa uu sheegay in qorshooyin fara badan ay markaasi ay abuuri doonto sidoo kalena laga soo dhex saari doono lacagahaasi la kaydin doono mise la aruurin doono keliya waxay markaasi sheegeen in la fiirin doono hal sana oo markaasi sanamaalideedka laga wada labada kun afariy labaatanka labada kun shan iyo labaatanka taasi hadda ay qabsadeen ay sheegeen in ayay fiirin doonaan bal halka ay taageedkooda uu gaaray ay markaasi wax kaga bedeli karaan kana kuna horumarin karaan dhanka nolosha iyo sidoo kale shaqaabuurka sida uu wargeyska saaka halkan uu faahfaahin kaga bixinayo laakiin maalintii shalito ayaa qalinka lagu digay iyadoo sidoo kalena arrintan ee hadda markaasi qaarkood ay durbo la aadeen dhanka maxkamadda inkastoo maxkamadda ay taasi diiday sheegtana in arrimaha markaasi laga hormaan karin waa new taxlo waa sharciga ee markaasi cusub ee canshuuraha dhegeysta sida wargeeska bogiisa toddobaad lixaad sideedaad uu qorayo wargeeska daily nation wichway raila waa dhankee dhankii xigta ee raila raila ayuu wargeeska halkan kaga dabcan usaaka asagana faallo ka bixinaya sida bogiisa afraad iyo shanaad waa hogaamiyaha azimiyo lomoja raila odinga ilaa iyo toban qodob ayaa saaka halkan la duldhigay oo dabcan hadda ilaa waa toban qodob ayaa lasoo dhigay saaka ilaa hadda uusan wax markaasi rajo ah wax markaasi guula uusan ka gaarin ama sidoo kale san oga ifeynin siyaasadihiisa waxyaala fara badan ayuu miiska soo saaray dhegeysa balse way ka socon weysaa laleeyahay waana iskudayo dabcan waa isku dayo horaan uu sameeyey raila oo hadda markaas u diideyso inuu markaasi noqdo ama sidoo kale loo aqoonsado madaxweynaha halgan iyo sidoo kale tartan xoogan oo markaasi marar fara badan uu soo galay waxaa hadda dabcan markaasi ku noqotay caqabadda arrimaha siyaasadda qodobada markaasi kooga waxaa ka mid a dhegeystayaal ee hadda laleeyahay waxaa fail attems waxyaalaha isku day oo hadda markaasi uku guuldareyso waxaa ka mid a dhegeysta presidential election petition waa dabcan tii dabcan maxkamadda uu la aaday petitionka ama uu kaga soo horjeeday guushii markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay ku dhawaaqeen ruuto taasoo wakhti markaasi qaadatay oo sidoo kale maxkamadda ugu sare ee markii dambe meesha ka tuurtay kuna sheegtay inay tahay si sax ah ee guddiga doorashooyinka u qabteen doorasho ah waxaa sidoo kale ka mid a dhegeystayaal inuu markaasi ku adkaastay inuu aqoonsan waayo mise ruuto uu aqoonsan waayo madaxweyne sida markaasi horhalkudhigadiisa iyo hadaladiisa raila odinga waxaa wargeyska uu leeyahay inay markaasi kaga go-need sidoo kalena xulafadiisa dadka markaasi dabcan ka agdhow inay markaasi go-aan ku gaareen insan aysan u aqoonsanin ruuto madaxweyne taasina waxaa leeyahay way ka socon wayse dhegeystayaal badeecadaha qaar ayuu markaasi sheegay in boycott lagu sameymse aan la iibsanin ama sidoo kale aan laga macaashin sidoo kale suuqadooda aan la aadan dhegeystayaal taasna waxaa laleeyahay way ka socon weysay raila odinga march to state house dibadbax markaasi lagu sameynayo dabcan waa qeybta madaxtooyada ee halkan markaasi looga arrimay waddanka ayadana taasi way ka socon weysay raila ayaa laleeyahay waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal i c c petition in markaasi waa waaxda dambiyada caalamiga ee dunida ama adduunka ayuu markaasi i c cda doonayo inuu markaasi eedeymo halkan ku aadan ama halkan kaga dhacay markaas in uu gudbiyo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee deheeg laakiin taasina way ka socon weysa dhegeystayaal waxa uu sidoo kale soo saari waayey cadeymo ku saabsan risaalta ama jawaabta markaasi guddiga doorashooyinka xudaha i b c kuwaasoo markii dambe lagu sheegay in weselblowas kuwa loo yaqaano ay ku tilmaameen kuna sheegeen in raila odinga uu ka horreeyay doorashadii waddanka ka dhacday dhegeysarka uuna ku guulaystay tiro markaasi gaaraysa ilaa iyo sideed milyan oo codadka markaasi dhadhiibta halka ku-xigeenkiisana uu soo raacay markaas sida markaas ay ku sheegeen in uu ahaa ruto oo shan milyan haystay laakiin cadeymihii ayaa markaasi lasoo bandhigi waaya sidoo kalena ay ku adkeysanayaan in ay tahay mid markaasi secretive ah ama sida marka waa mid markaasi qarsoon siday ku tilmaameen shalay u dambeysay iyo sidoo kale tanii markii doorashada waddanka markaasi ka dhacday waxaa gacanta looga dhigay golaha sanadka iyo sidoo kale golaha baarlamaanka ee xirdajaasha dhegeystayaal waxaana qorshihiisa markaasi ahayd in markaas dabcan gacan uu ku dhigo sidoo kalena ay markaas uu maamulo wakhtigaasna uu isku haleynaya xildhibaano aada u tiro badan oo azimiya markaasi ka tirsanaya dhegeystay taasi ayaa haddana markaas caqabad ku noqotay oo sidoo kale ka hoos baxday balse waxaa leeyahay haddii gacanta uu ku dhigi lahaa dhanka sanadka iyo sidoo kale baarlamaanka wax walba markaasi kama dhaqaaqdeen amase kamay socoteen xukuumadda ruto oo sidoo kale waxay ku noqon waa cawaaqib xoogan oo dhanka siyaasadda uu kala kulmihaa ama uu kala kulmi lahaa madaxweynaha laakiin taas isagana gacanta ayaa looga dhigay sida wargeyska boggiisa afaraad iyo shanaad waa soo qabsan karta waana akhrisan karaysaa dhegeystayaal macluumaadka raa'ila ku saabsan waxyaalaha markaasi hadda uu ku dabcan ku feeldaroobo mise uu ku guuldaraysto dhegeystayaal iskudayadii uu doonayay in markaasi uu ku biiqo xukuumadda hadda markaasi jirto ama sidoo kale xukuumadda inta badan uu aada uga soo horjeedo dhegeysta waxaana markaasi hadda saaka wargeyska qeybtiisa kale uu leeyahay in ay tahay hadda waxyaalaha ama sidoo kale markabka la saaran yahay inay markaasi laga yaaba in uu quuso dabcan loola jeedo midda ruto uu markaasi dowladdiisa mise xukuumaddiisa wado kadib qorsho aan dhammaystireen iyo qorsho markaasi aan lasoo dharandharin ama qorsho sida doona ay ka yeelanayaan ayaaay doonayaan in ay markaasi ku xukumaan waddanka macnaha waxa raila uula jeedaa in hadda aysan ka go-neen ruto sidii waddanka wax badan kaga bedeli lahaa balse keliya uu ku dalaacsiinayo canshuuraha taasina wuxuu leeyahay waxa markaasi keliya ay tahay mid ay ka soo horjeedaan sidoo kale aysan ku qanacsanayn masaasa raalli ka ahayn mucaaradka waxaana hadda ay doonayaan ama raadinayaan waddo kale ee qorsho kaga duwan midda ee hadda markaas ay wadaan dhegaysa si ay wax waliba caddeemo bannaanka usoo dhigaan ee ku aadan canshuuraha iyo sidoo kale sida qarshahooda ee ahaa in ay dibadbaxyo waddanka markaasi ka sameeyaan dhegeysta sida wargeyska bogiisa afraad waa wargeyska afraad iyo wargeyska bogiisa shanaad ee labada dhinac ay ka kala qorayaan dhegeystayaal ruto raila potolo dabcan waa halgan dhegeystayaal oo haddana markaasi u dhexeeya raila iyo ruto oo dhanka senatska kadaminkii odwool waa dibiti gavanaha countiga siaya halkaasi impeachment ama impeachment ama xilka qaadis ay ku sameeyeen wakiilada aqalka hoose ee countiga siaya kadib markii smandaf uu soo kala dhexgalay gavanaha countigaasi james orengo iyo sidoo kale dibity gavanaha ama ku-xigeenka gavanaha dhegestyaal ee countiga siyaay ah odwol raila waxaa leeyahay wuxuu ku booriyey dibity gavanaha inuu markaasi xilka iska casilo sidoo kalena uu markaasi shaqo kale ka raadsado halka sidoo kale uu kala taliye siyaaya gavanaheeda james orengo oo aada iskugu dhow yihiin raila inuu markaasi shakhsi kale uu soo xusho laakiin baarlamaanka sanadka dhegeystayaal ayay imaatay taasi doodooda waana tan muranka faraha badan dhalaysay oo markaasi isagana lagu eedeeyay in hal dhibic hal milyan oo lacagta dalka dhegeystayaal uu kusoo iibsaday hal kursi oo asaga xafiiskiisa markaasi yaale dabcan uu ku fariisto dibity gavana ku-xigeenka ama ku-xigeenka gavanaha ee countiga c xildhibaanada waa dabcan waa golaha sanadka ayaa shalay markaasi shakhsigaasi badbaadiyeen waxaa markaasi badbaadiyey kooxda ee kenya kwanza taasoo inta badan sheegay inay qaab siyaasadeed halkaas ay kaga ciyaareen maalintii shalayto waana qorshe markaasi ay soo dejiyeen qaar ka mid a sanatarada waana kuwa markaa hadda ay ku tilmaamayaan qaybta markaas azimiyo lomoja waa kuwa waa kenya kwanza liance leader hogaamiyaashooda ayaa arrintan markaasi farageliyey sidoo kalena xil dabcan halkiisa ku reebay dibity gavana waa ku-xigeenka waa gavanaha ee countiga siaya sida markaasi qorshaha ahaa ee markaasi la doonaya in si dabcan khiyaano ah sidoo kalena aan hufnayn in uu xafiiska uu ku hayay sidoo kalena nidaamka saxsaneen heerka markaas u dejisan ee gabanayaasha dhegeystayaal ama countiyada taasi ayaa hadda markaasi ku noqotay dharbaaxo weyn oo dabcan waa azimiyo lomoja kadib markii shaqatooda aan ahayn ee kenya kwanza ay galeen ay ku saabsan sida markaasi xisbiga o d m iyo sidoo kale azimiyo lomoja ay mar kale u doonayaan inay u kala firdhiyaan ama sidoo kale u kala dhexgalaan wargeyska ayaa halkan saaka ka qoraya isla sidoo kale hadda wuxuu noqonayaa orengo ku-xigeenkiisa waana james orengo dhogeystayaal oo gavana ka ah countiga siaya haddana isla ninkii impeachmentka laga keenay mise xilka qaadista ee wakiilada aqalka hoose ay ka keeneen ayaa weli meeshiisa siaya dhegeystayaal hiil uu ka helay dhanka kenya kwanza wargeyska bogiisa afraad waxaa wargeyska sidoo kale halkan dhegeystayaal uu qoraya nin markaasi kenyaan ah wadanka markaas u dhashay waxaa laleeyahay ayaa baaritaano hadda ku socdan kadib markii markab uu markaasi ka buuxo oo agabka hub dhegeystayaal aada u tiro badan uu u waday kooxda ka dagaalanta wadanka shaba waa wadanka soomaaliya ee al-shabaab ganacsadahan ayaa baaritaano markaasi ku socdaa in markaasi xiriir qaad a uu la leeyahay isagoo markaasi lagu tamay in isu sharci darro ah oo markaasi hub military ah weliba oo agabyada kale markaasi kala duwan weliba waxyaalaha markaasi qarxa uu ka dejiyay dekeda muqdisho bishaynu soo dhaafnay baaritaano iyo weliba warar hoose la helay ayaa lagu ogaaday zakariya kamaal suufi cabdisheikh waa absheikh waa absheikh dhegeystayaal uu iibiyey ama sidoo kale uu ka soo iibiyey agab military wadanka shiinaha isagoo markaasi dabcan matalaya kooxda shabaab ee ka dagaalantay wadanka soomaaliya waana qarabeen xoogan oo markaasi dhammaystiran oo sidoo kale ka degtay dekedaha muqdisho waana kenyaan ayaa laleeyahay dukumenti la helay ayaa lagu xaqiijiyay in shaksigan oo markaasi hub noocyadooda kala duwan iyo weliba agabyo noocdooda kala duwan iyo wax weliba agab oo dhammaystiran markaasi ay ka buuxeen kadibna lagu qabtay sirdoon markaasi ama war sirdoon la helay dhegeystayaal ayaa lagu xanibay sidoo kalena halkaas aysan ka bixin hadda baaritaanaha socdaan sidee markaasi ku suurta gashay iyo cilaaqaadka iyo xiriirka shakhsigan markaasi loogu magacaabo zakariya kamaal suufi oo sida wargeyska boggiisa labaiyo tobanaad saaka wargeyska uu qorayo daily nation wargeyska waxaa sidoo kale halkan uu qoraya gabanaha countiga mombasa naasir waa gabana cabdulsamed naasiir wuxuu halkan markaasi dowladda ka codsanayaa in dib oegis lagu sameeyey shakhsiyaadka markaasi la siiyey in ay ka ganacsadaan ama sidoo kale ay soo geliyaan daawooyinka oo dabcan ka howlgala waxau hadda markaasi doonayaa in hadda dib oogis lagu sameeyo sidoo kalena la baangariyo mise meesha laga saaro daawooyinka qaar ee halkaasi la keenayo mombaaso waa magaalo xibeedka waxay aada markaas ugu canbaxday waa maadooyinka daroogada ee halkaasi aada dhegeysta looga isticmaalo waana magaalo xibeedka waxaana hadda ay halgan iyo dagaalla kaga jira ku jiraan sidii markaasi looga ciribtiri lahaa sidoo kalena looga sifayn lahaa shakhsiyaadka markaasi soo geliyo maandooriyaha ee wadanka waa dabcan waa magaalo xeebeedka mombasa waxaana hadda ay dowladda ka codsanayaan in arrintan faragelin lagu sameeyo sidoo kale leysimada dib loogala laabto kadibna dib u habeen cuusama lagu sameeyey shakhsiyaadka markaasi daawooyinkaas kala duwan ee soo gelina mise soo xareynayo iyadoo dabcan ay sheegeen inay tahay xaalad cakiran ee hadda markaasi ka taagan kana haysato inay tahay midda dembiyada ugu weyn ee hadda markaasi ka taagan wadanka waa countiga mombasa dhegeystayaal magaalo xebeedka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal intaan dhegeystayaasha markaasi weli dabcan aan siinin dhegeys waxaa laleeyahay war farxad leh waxaa laleeyahay hal sano oo caymiska ah ayaa la siinayaa boodhaboodhaleyda kadib shalay ballanqaad uu u sameeyey madaxweynaha boqol iyo toban waa boqol toddoba iyo toban kun oo boodhaboodhaaley ah oo markaasi ka howlgala sidoo kale ka tirsan kana qayb qaatay trainada ee markaasi first aid training dhegeystayaal iyo weliba taxaadarka ah ee markaasi boodhaboodhaaleyda laga doonaya inay ku wadaan kuwaasoo kaga faa'iidsan doonaan sanad shalay ayaa looga ballan qaaday waa qaybta caymiska ee dhanka caafimaadka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta see kusoo kakacday ama see kusoo kacday ka waran deegaankaad ku sugantae maxaa la hadlahayaa maxaa laisla dhex maraya waa sida maqalka idaacadda qadka telefoonka ugu horaansiinaya star f m soo dhow magacaaga asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yusuf waxaan ku leeyahay subax wanaagsaankiin waaye dowladdegaanka soomaalida ka waran
maasha allah walaalkay alxamdulilah halkan kasoo wanaajiyeed aada bay u degan yahay wallahi ma jiraan
haye waan ku salaamayaa dhammaan adiga dhegeystayaasha hiriyaasha soonkan allah naga aqbala dambi dhaaf allah naga siiyo subax wanaagsan aan leeyahay shukran star f m subax wanaagsan asalaamu calaykum yusuf bakat waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu mashiid ibrahim bumwani ka waran
aada baa loo fiican walaal oo nabad baa lagu soo kaadacay haye
dadku ay isu diyaarinayaan ciidda berri ilaahay ha naga aqbale mhm
ada way iswaafeecannahay waxaan salaamahay daahir maxamuud dhaqar iyo benta cabde adigana waa ku salaam insha allah shukran star f m subax wanaagsan asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
magacay waa maxmed cabdilwaxid farquuqe soo dhowow
waan dhowahay way kala tagan tahay si Haye.
kala galay iyo nimca iyo barwaaqa ayaa lagu jiraa dukaamada waa la furay ma- dugsiil waa la aaday waa iska laban wax jimalo ilaahay mahad waa laban barwaaqa nabad dhegeystayaasha kulli maxaa la imaanin waadayo waan cabsi ilaa adigal
shukran star f m subax wanaagsan soo dhowow salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed tawane gaarisa dhikabure ka waran
maasha allah alxamdulilah haye
aad iyo aad baan u fiicannahay ciidan baan isku diyaarinaynaa berida ilahi na gaarsiiyo hadduu ilaah yiraa haddii ilaah yidhahdo dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay barwaaqaya caafimaad ciidan cidiyada kalena nabad ilahi nagu gaarsiiyo adna aad baan ku salaamay saaxib shukran star f m subax wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow waa macalimow yuusuf xagardheere ma garat ka waran xagadheere nairobi see lagu ahaa intaad ka warqabto aabo alxamdulilah aabo ilaah baa mahadle xagar dheeri nabad baa jirta ilaah baa mahadle intii bugta allah caafiyo ma imaqashaa mhm intii caafimaad qabto allah u ziyaadiyo colka ilaahay nabad ha nagu bedelo ilaahay waalidiinteena dembigooda allah dhaafo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waalaykum salaam star f m soo dhowow haa subax wanaagsan yusuf bakat waan ku salaamaya magacaaga
daruur saangur wey ka waran wallahi saaka jawigu iska degan yahay wax kasta sida ilaahay ugu talagalo weeyaan haye
marka dhaqdhaqaaqa buu iska fiican yahay asxaabta oo dhanna maxaa leeyahay subax wanaagsan adna subaxda ku wacnaato shukran star f m subax wanaagsan
halo halo waan ku salaamaya magacaaga mm shabax saanguri waa yuusuf bakat ka waran
waa fiicanna walaal arrimaas ilaahay ugu talagalay kula socdaane haye
waxaan maarata isku diyaarinahaynaa ciidda oo berri weeye laleeyahay haddii ilaah yidhaahda mhm
waan ku salaamaya waan ku salaamaya walaal macan aad baan ku salaamaya shukran mm shabax star f m soo dhowow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaal eeshiya bangal waaye sheeka eeshiyoy waan ku salaamaya ka waran bangal saaka alxamdulilah walaal bangal nabadaa lagu barya alxamdulilah inta hadda inkastoon sii wareegin laakiin xaafadaha intaan ka warqabo nabadaa looga barya wax dhib ee lama sheegayo muslimiintu way sooman yihiin insha allah iida berri umaan udab oon u isku diyaarin haynaa u dabaaldeg haynaa maxaa leeyahay muslimiinta kuwa kor ku maqana nabad allah ha ku soo celiyo kuwana kuwii nabad ku iideen allah ha ka dhigo adigana waan ku salaame walaal ummadana meeshay joogto iirba waan salaame shukran isha bangal star f m soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatu waa cabdullaahi baadeo joogo madheera soo dhowow
waan dhawaay od waa dalmase wax wanaagsan aan leeyahay haye
maxaa kaloon salaamayaa ma- maantood dhegeystayaal kuhay dhegta idaacadda ku haya dhammaantoodna waan salaamayaa mhm
waxaa kaloon leeyahay muslimiinta dhammaantood inta ca- xanuunsan allah caafiyaan leeyahay haye
inta fiyown allah u taamiyeele shukran aad waa mahadsan tahay baadiyow star f m si wax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa ishaaq murtad isheego war isaaqo meel fog baad ka hadlaysaa maxaa dhacay
ma markaan masaajid ka soo noqdaan kaali yar siri waa soo malahay
markii lasoo marka hoos baa loo hadlaa oo cunistaa barata miya ha waxaa la yidhi maanta hadalka hala gaabsada hadalka hala gaabiyaa leedahay ha maanta hadalka hala gaabsada oo yaan aada loo buukin baan yidhi
haddii aada loo buuqo waa la baahan miya Ha, wa- baahi maaha waa askaar askaartaada waa inaad akrisaa waa tahay haye bal ka waran sielo saaka
siyaalo nabad baa la beriyay walaalow nabadan soo kacnay intaan aragnay saaka dadkaan masaajidka iskugu imaanay wax dhib ee ma maqlin a
markaasoo nabadan barinay inta dhimatana allah u raxmada inta noolna kheyr allah waafaji waktigana allah nagu hanuuni adiga iyo intii kula halmaasho idaacadda kugula shaqaysay muslimiin kulli waa salaamay shukran dhegeystaha kale qadka telefoonka ugu dambaan siinaya star f m soo dhow Eh,
wafardhe burbur kandigibere soo dhowow
waa dhawaay walaa xaafada burbur socod gaadiidka si ilaa igu talgalay marka waxaan leeyahay muslimiinta waxaan leeyahay sida nabi laakin caleyhi salaatu wasalaam oo sunnada uu nasaray daxiidan laiska bixiya ayaan leeyahay wada salaam daawankiisa
waa hagaag idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib ya ku soo dhawaada barnaamijka hoggaanka arrimaha gargaarka biniaadnimada ee qaxootiyada talaado weliba idaacadda star f m aad ka dhegeysataan taarikhdu saakacu ku beegantaha toddoba iyo labaatanka bishii lixaad ee juun sannadda labada kun saddex iyo labaatanka waxaan soo kala qaadanaa dhegeystayaal hay-adaha markaasi ka howlgala wadamada dunida iyo sidoo kale qaaradda afrika soomaaliya etoobiya iyo sidoo kale kenya waana hay-adaha kale ah dhegeysaa sida hay-adda socdaalka i o m ta hay-adda u n ocha iyo sidoo kale hay-adda cunnada adduunka w f b hay-adda caafimaadka w h o hay-adda qaxootiyada unhcr hay-adaha dhammaan maxalliga ah ee ka howlgala qaxootiyada dhegeystayaal ee dunida hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiyada unhcr oo ah hay-adda markaasi qaramada midoobe u qaabilsanta qaxootiyada ayaa saadaalisay in sanadka soo socdo ay sare u kac- waa sare u kac xoogan ama baahida dib u dejinta qaxootiga adduunka sare u kac- u kici doonto marka loo eego saadaasha baahida dib u dejinta caalamiga ah ee labada kun afar iyo labaatanka sida la sii daayay dhegeystal maalintii shalayto in ka badan laba dhibic afar milyan oo qaxooti ah ayaa u baahan ama u baahnaan doonaan dib u dejin taasoo muujinayso kororka boqolkiiba labaatan marka loo eego ama loo fiiriyo sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka iyadoo ay sii xumaanayso qalalaasaha qaxootiyada iyo weliba so soo ifbaxa xaaladaha cusub ee barakacyaasha waxaa loo baahan yahay tallaabo deg deg ah si wax markaas looga qabto caqabadaha sii kordhaya ee wajahayaan malaayiin qaxooti ah iyo weliba shaqs- shakhsiyaad barakacyaal ah iyo sidoo kale kuwo magangelya doon ah oo dunida oo dhan dhegeystayaal waxaan aragnaa korarka ku saabsan tirada qaxootiga oo u baahan dib u dejin sanadkan ama sanadka soo socda labada kun afar iyo labaatanka dib u dejintu waxay weli halbowlo u tahay kuwa halista uga jira iyo baahida gaarka ayuu yidhi filibo grandi oo ah madaxa qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga waxaana weydiinaysaa dhammaan dowladaha d- leh hab lagu kiciyo oo ay ku bixiyaan ballanqaadi dib u dejin oo waara oo dhowr sano ah si loo bixiyo badbaado iyo weliba ilaalin kuwa u badan iyo weliba kuwa markaasi lala wadaago mas-uuliyadda beesha caalamka ee qaxootiyada si wax loogu qabto looguna bad- looguna badbaado sidaa u hadalkiisa dabadhigay f- waa filipo grandi gobolka eshiya ayaa ugu sarreeya liiska baahida la qiyaasay sanadka ee soo socda labada kun afar iyo labaatanka iyadoo ku dhowaad soddo- waa toddoba boqol iyo soddon kun oo qaxooti ah oo ay ugu baahan yihiin si deg deg ah in taageero dibudejin ah loogu sameeyo taasoo ka dhigan tahay boqolkiiba soddon baahida caalamiga hadda loo qabo sidoo kalena in dibudejin loogu sameeyo waddamada kale iyadoo dhibaatada suuriya sii kordhay sanadkii saddex iyo tobanaad oo ay ah, dabcan ha- oo- oo- dabcan u harsan tahay xaaladaha qaxootiga ugu weyn qaxootiga suuriya waxay sii wadaan inay markaas wajahaan baahiyada dibudejinta ee ugu sarreyso sanadka sideedaad oo ay isku xirta oo xiriir ah iyadoo ay markaasi ku dhowaad toddoba boqol iyo konton iyo afar kun oo qof oo adduunka oo ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah iyada oo loo marayo dibudejin xoogan qaxootiga ka imaanaya afghanistan ayaa lagu qiyaasay inay ayagan haystaan baahida labaad ee ugu badan dibudejinta waxaana ku xiga qaxootiga ka imaanaya koonfurta sudan maymar jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo sanadkii tegay labada kun labaiy labaatanka qiyaastii boqol ila koob iyo toban kun oo lasoo gudbiyey ama loo gudbiyey keliya konton iyo sideed kun afar boqol konton iyo toba qaxooti ayaa awooday inay dibudejin u dhoofaan ama ay helaan u n h c r hay-adda qaxootiga u qaabilsan waxay sii wadaa dadaaladeeda inay markaas u doodo muhiimadda ay u leedahay in markaasi meelo ay helaan dadka qaxootiyada oo markaasi sanado fara badan ku jira qaxootiyada sida qaxootiyada ay markaasi u sheegayso wad- waa qaxootiyada kampala qaxootiyada markaasi ku jira dhegeystayaal malawi waa qaxootiyada sida koonfurta iyo sidoo kale qaxootiyada kenya si meelo badan loo gaarsiiyo xaaladaha deg dega ah iyo sidoo kale inay helaan dib u dejin xoogan ay waddamadaasi ay ugu tegayaan mise loogu dhoofinayo meelo fara badan oo loo qoondiyey xaaladaha deg dega iyo weliba kuwa markaasi caafimaadka iyo hubinta wakhtigeeda ku- ku haboon iyo weliba bixidda ayaa dabcan ay ka taagan tahay maandhaafka xoogan ee dadka markaasi ay wajahayaan iyo weliba waddamada markaasi hore u ballanqaaday inay qaadaan ama dib u dejin xoogan u sameyn doonaan dadka qaxootiyada dib u dejintu waxay siisaa rajada nolosha iyo weliba ilaalinta kuwa wajahaya khatarada aadka u badan iyadoo la siinayo xal waara iyo islamarkaana kaalin mug leh ka qaadanaysa yare- oo dabcan yaritaanta cadaadiska dalalka martida loo yahay iyo weliba xoojinta nidaamka ilaalinta balla- dabcan ee ballaaran ee loo yaqaano protection framework waa hagaag marka dhegeysanaan soo qabta mid kamid adaga qaybta barnaamijka ganacsi dhegeysta ma leedahay meherad goob meherad ah may kuu furan tahay aday ganacsi leedahay dhegeysala ganacsigaadu khatar ma ugu jiraa in internetka qalqal la geliyo sida malweya handadaadaha internetka imailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure viber internet ee ganacsiga ayaa markaas ku garab taagan safaricom business secure viber ee ganacsigu waxay ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaada internetka si aad oga mid noqotid ama qofka ugu horeeya dadka kale taasi oo kuu dheer tahay inay kuu soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ee ganacsiga meheradaha ayay imaanayaan ama meheradaada ayay imaanayaan si ay u hubiyaan oo ay kaala teliyaan isbedelada aad u baahan tahay in la sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid markaasi badqabo ogsoonow dhegeyste keliya internet laguguma xiraya balse waxaa lagula xiraya ama lagugu rakibaya dhegeysta qalabad waa qalabka ee kamerada c c t v-ga muuqaalada markaasi duubo si markaasi badqabka xaaladaha ee ganacsigaada si dhow aad ola socoto meel weliba ama goob weliba adigaa joogto xitaa haddaad maqan tahay la saaxiib maantaba internetka viber oo ah xawaaro sare la isku halayn karo oo sugan aad ku helayso laga bilaabo saddex kun bishii ruudka iyo sidoo kale rakiibitaanka oo bilaasha waxaana bixinayaan ama bixinaysaa xirmo lacagteeda intoo dhan loogu qiyaasay ilaa one g b waa g b p s ee hel internet ammaana oo viber isku xirx ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada www business safaricom c o k m b waa foo dhegaystayaal qofka markaas ama four g uu isticmaali karaga dhegaystayaal goobihiisa ganacsiga iyadoo wax walba markaas u sahlayso sidoo kale culeys uusan ka noqon karin waa qaad markaas heer sare ah dhaqdhaqaaqyada wax waliba markaasuu qofka ula socon karo goobihiisa meheradaas oo ku sugan haddaba dhegeyst arrimahaada ama caruurtaada dhegeysan ma yihiin kuwa markaasi fasalka afraad ee u fariisay imtixaanka k c s-ga sanadkii tegay labada kun laba iyo labaatanka natiijada ma heleen waa la kala ordaya waa la kala baltamaya dhegaystayaal oo cid waliba maxay markaasi foomanka u xaraysanaysa carruurteeda miyaad sheegtay arjigii ugu dambeeyey ee koorsada ee k u c c p s mise miyaad kugu daraysatay inaad hubiso koorsada intaa lagu guda jiray dib u eegista koowaad ee xulashada ee markaasi dhammaatay ee juun waa labada kun saddex iyo labaatanka adeega oo markaasaad doonaysa mise aad ka heshay jaamacadaha iyo sidoo kale kuliyadaha kenya ee k u c p p s waxay ku siinaysaa fursado kale oo aad ku gasho shabakadda si aad u xulato koorsooyinka jaamacadaha iyo weliba macadyada farsamada shabakadda waxay furantahay dabcan ee loo furay juun lix iyo tobankeedii waxayna markaasi ku egtahay toddoba iyo labaatanka oo maanta ay ku egtahay dhegeysa labada kun saddex iyo labaatanka ee ardada k c a c sanadkii labada kun laba iyo labaatanka ee aan helin koorso ama ay seegay wakhtigii ugu dambeeyey ee codsiga markaad haysato ama aad haddii aad heshay calaamadda c plus waxaa markaasi ka sarreeya imtixaanka k c a c ee labada kun laba iyo labaatankii la sameeyey waxaa jaamacad jaamacadda rabto aad ka samaysan karta mise ka codsan karta koorsada maadada aad rabto ama digriga aad rabto inaad ka samaysa dhegeystayaal waana k u c c p s haddii aad leedahay dhibcaha ee dhexeeya ee c stan ilaa waxaa ka hooseeya e oo aad u fadhiisatay imtixaanka intii u dhexaysay sanadkii labada kun koob iyo labaatanka iyo sanadkii labada kun waxaa jiraan koorsooyin badan oo farsamada ah oo adiga markaas loogu talagalay dhibcahaada ama dhibcaha doontaba hayso waxaad heli kartaa koorsooyinka farsamada gacanta ama diblomarka macadka farsamada gacanta ee qaranka iyo weliba maxadyada kale ee dadweynaha booqo student k u c c p s net oo dooro koorso u dhigmata dhibcaha wakhtiga kama dambaysta ah waa juun toddoba iyo labaatanka labada kun saddex iyo labaatanka dhegeysa yaysan ku seegin fursadan wixii faahfaahin ah booqo shabakadda k u c c p s www k u c c p s a c k sababaha ugu weyn dhegaystayaal ee hay-adda qaramada midoobey iminkan u n oja warbixinay soo saartay dhegaystayaal kasoo bilaato labada kun tobankii labada kun waa koob iyo tobankii labada kun lix iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii sanadka labada kun saddex labaatanka inta dhibaato ee xaaladaha markaasi kala duwan oo markaasi lasoo maray ayaa markaasi dib loo milicsanayaa la fiirinaya bal halka wax markaasi laaga qabtay lagana gaaray weliba heerka hadda ay gaarsiisantahay waddanka soomaaliya sababaha ugu weyn ee dhibaatada biniaadinimada ee soomaaliya abaaro daba dheeraatay colaado dabcan qiimaha cuntada iyo sidoo kale biyaha oo sarreeya barakaca cudurada dilaaca iyo faafa ee ku riixiso tiro aada u badan oo dadka nugul ama dadka aada ku tabartay ee rajabeel ku rigi karayso iyadoo dadka laga tirada badan yahay iyo weliba kooxaha dabcan la hubaysiyo ama sidoo kale ka dagaalamo ay si si aan qiyaas lahayn u saameeyaan howlaha sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka qiyaastii sideed laba dhibic shan milyan oo qof oo ku dhow kala bar tirada guud ee dadka lagu qiyaasay ayaa markaas u baahan gargaar biniaadinimo iyo weliba ilaalin badqabkooda iyo xaaladahooda dhegeysa sida warbixinta ay tilmaamayso halkan abaar aan horey loo arag ayay soomaaliya dhegeysa halakaysay kadib shan xilli roobeed oo markaasi aada u liidatay oo sidoo kale la helin abaarta hadda jirta waxay dhaaftay tii markaas ugu daradeeya ka dhacday wadanka soomaaliya labada kun tobankii labada kun koob iyo tobankii labada kun lix iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii abaarihii muddada markaas aada ugu darna daadaasha roobka weliba lixaadka ah ee ka hooseeya cililis ahaan xaaladuhu waxay markaas u baahnaayeen in ay kasii dari doonto qiyaasta markii loo fiiriyo siddeedii milyan oo qof aysan haysanin biyo nadiif ah weliba adeegyada afaya dhowrka oo ku haboon waxaana dabcan lasoo sheegay in ay kiisaska daacuunka weliba waa jadeecada ama jadeecadaha waa jadeecadda ay sii kordhayaan marka loo eego sanadihii ugu dambeeyey heerarka sare markaas nafaqoxumada ba-an ayaa sidoo kale sii kordhaysa khatarta cudurada iyo sidoo kale dhimashada sababaha a sababi karto in dadka ay u dhintaan daacuunka jadeecadaha iyo sidoo kale shawanbiyoodka halka dadka xanuunsan ay si fudud u dabcan ee nafaqo dare usoo wajahayso dadka waayeelada iyo sidoo kale caruurta ka yar shanta sano in ka yar saddex meelood meel dadka ku nool meelaha ay abaaruhu saameeyeen sanadkan dhegeystayaal horaantiisa kii lasoo dhaafay labadi kun labyo labatanka ayaa lagu qiyaasay inay markaas heleen daryeel caafimaad oo muhiim u ah iska hormaadka iyo weliba nabadgelye xumada ayaa caqabad weyn ku ah howlgallada biniaadanimada ee ka baxsan horumaha waaweyn ee dadweynaha iyo weliba meelaha kale ee ay aad u adagtahay in la gaaro soomaaliya oo dhan dhegeysta marka loo fiiriyo olaad nabadgelye xumada ayaa weli sii barakicinaysa dadka dabcan rajidka ah iyo weliba u baahan in wax laga qabto ama sidoo kale mar kale ay xasilaan niyaddooda sanadkii tegey labada kun labay labaatanka in ka badan lix boqol oo kun oo qof ayaa ku barakeeyay colaado iyo weliba nabadgelye darro soomaaliya owgeed ayaa waxay hadda ka mid tahay tirada markaas uga badan ee barakacyaasha gudaha adduunka oo dhan iyadoo hadda lagu qiyaasay saddex dhibic sideed milyan oo qof inay barakaceen abaaraha iyo sidoo kale isku hormaadyada hubaysan ayaa saameyn xoogan xun markaasi ku yeelanaysa ama ku yeelatay dadka ugu nugul gaar ahaana haweenka caruurta iyo sidoo kale kooxaha dadka qoysaska laga tirada badanha iyo kuwa markaas waa la hubeeyo haweenka caruurta ayaa in ka badan siddeetan boqolkiiba ka ah barakacyaasha soomaaliya abaaraha iyo weliba cuntayarida ayaa si xun u saameysay habnoololeedyada caafimadyada xaaladaha noololeed iyo sidoo kale hiritaanka adeegyada bulshada ee asaasiga taasi oo sii xumaynaysa khatarta ilaalinta iyo weliba sinaan la-aanta hore waa uga jirin wadanka haddana sidoo kale kusoo badanayso sidoo kale weli dadka aysan ka jaahil bixin helitaanka xadidan iyo sidoo kale adeegyada la-aanta biyaha ay ka mid tahay fayadhoorka nadaafadda iyo sidoo kale hoyga oo aan sidoo kale ku filan oo meelo badan laga dareemayo ay inta badan xaaladahan ay wajahayaan haweenka iyo sidoo kale gabdhaha daayartay weliba kuwa markaasi soo kacayo inay tahay mid kuwa aadka ugu nugul inay sidoo kale la kulmi karaan waqti walba xaalad walba xadgudubyada ku salaysan jinsiga waxayna carqaladaynaysaa awoodda iyay markaasi ku noolaan karayaan si sharaf lah oja waxay gacan markaasi ka geenaysanaysaa jawaab celinta biniaadanimada ee dabcan waa mabda ah oo markaasi wax ku ool ah oo ay iyada markaasi loo marayo isku dubaridka udoodista siyaasadda maareynta macluumaadka iyo sidoo kale agabyada iyo weliba adeegyada maalgelinta biniaadanimada sanadkii labada kun labay labaatanka warbixin ay soo saartay taageerada markii loo firay deeqbixiyaasha ee weliba qaybta markaasi laga doonaya habka deeqsinimada leh loogu suurtagelinayo hay-adaha samafalka inay markaasi gargaar gaarsiiyaan toddoba dhibic saddex milyan oo qof qorshaha ka jawaab celista biniaadanimada labada kun saddex labaatanka ee soomaaliya ayaa raadinaysa inay in ka badan lacag gaaraysa laba dhibic lix bilyan oo lacagta dolarka maraykanka si loogu daboolo baahiyada dabcan mudnaanta kuwaad lagu siinayo waa toddoba dhibic lix milyan oo qof oo ka mid ah sideed dhibic laba shan milyan oo qof oo u baahan oja waxay gacan ka geysanaysaa xoojinta xiriirka ka dhexeeya biniaadanimada horumarinta iyo sidoo kale dabcan jiilka ay markaasi soo soc sidii looga jawaab celin lahaa loo heli loogana bixloogana bixi lahaa baahida biniaadanimada deg deg ah iyadoo taageero xoogan markaasi ka raraysa xalalka mustaqbalka ah ee fog si loo helo ama loo dhiso adkeysiga bulshada weliba jebinta wareega nugulaanta oo dadka inta badan ee hadda ka dhigta mid laciifa iyadoo loo kala qaashanayo dhammaan yilayaasha oo dabcan waa jiilayaasha dhegeystaal ee qusay arrimahan oo laga doonayo in isbeddel xoogan laga dhex arko oo lagana dhex dareemo sanadkan gudihiisa labada kun saddex iyo labaatanka oja waxay abaabulaysaa waxqabad xoogan oo lagu diyaargaroobayo u doodidda hab isku dubaridka si wax looga qabto xaaladaha ee markaasi wajahwareersan ee dadka barakacyaasha iyo arrimaha isbeddelka cimilada intaa waxaa dheer oja waxay maamushaan sanduuqa markaasi biniaadinimada ee soomaaliya oo ah hanaan isku dhafan oo ku sallaysan wadamo badan oo deeqbixyaal ah oo kaasoo dabcan hubinaya maalgelinta la heli karayo oo ay mudnaanta siinayso kuwa aadka ugu nugul aadka ugu dhow wadamada fara badanna fursada ka heli kara dhegeysta oja soomaaliya waxay u qaadanaysaa dhegeysta waajibaadkeeda biniaadinimada iyadoo u marayso xafiiska dalalka muqdisho iyo sidoo kale xafiiska ku yaala baydhabo banaadir beledweyn dhuusamareeb doolow garoowe hargeysa jowhar iyo kismaayo iyo sidoo kale joogitaanka xafiisyada ee nairobi kenya u n oja soomaaliya waxay markaasi taageertaa wax ka qabashada bini-aadinimada iyo sidoo kale dadaalada loogu ololeynta ee isku dibidda bini-aadinimada iyo mas-uuliyadda dowladda heer federaal iyo heer gobol dhegeystayaal laakiin intaan qodobada kale dhegeysanaan sii gudagelin markan saaxiibada bal io hayo ogolaadaan inaan soo qabto mid ka mid ah adeegyada qaybta barnaamijka ka ah oricom had iyo jeer waxay markaas u taagan tahay inay qanciso macaamiisha islamarkaana ay ka xaqabtirta adeegyada ay aadka ugu baahan yihiin haatan waxay ku keentay waa goomo kana go mantly oo macaamiishay u ogolaanayso inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakamaynta qarashaadkooda iyadoo weli haysto xuriyadda doorashada qofka oo dhanka u rabo inuu ka heli karo ama ugu fudud uu kala socon karo mase kala jahan qaadi karo isagoo jiebkiisa ka warqabo waa dhanka wicitaanka iyo sidoo kale dhanka fariinta gaaban iyo sidoo kale dhanka data bandle ama qaybta markaas internetka waxbintaasi ku siidhan in gobokana gomantly lagu guulaysanayo abaalmarino kala duwan iyo iyo hal milyan waa hal milyan oo qof uu markaas ku guuleysanayso bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka dhegeystayaal waxaa jiraan ilaa iyo soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeye magaara doqoniyo calaf ma lahan haddaba yaysan ku seegin fursadahan qof waliba waa guulaystay si aad u iidsatay adeega goobakana gomatri waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maanta uga mid noqotid guulaystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeysa bal ka waran waxaad iibsatay adeega gomatri oo bilaha ama kaarka adigoo gurigaaga iska joogo kadibna nasiibkaada ku siiyey hal milyan bal ka waran waxaad samaysan lahayd iyo waxaad ku qabsan lahayd iyo waxay kuu tari lahayd iyo waxaa niyadaada markaasi ku jiro waxaa kaloo lagu guuleysanaya ilaa iyo toban kun oo shilinka dalka islamarkiiba embesa lagugu soo dhigaya ama lagugu soo dhigaya dhegeysale iyo weliba adeegyada kale ee internetka maxaa ku geliyey mashquul kaarkii baa iga dhammaaday kaarkii baa sidan iga noqday kaarkii baa iska hoqay iyo weliba qofka haash baan ku wacaya kuwa ila wadaag iyo qofkii oo daqiiqada keli aad la hadlayso adigoo markii baahidii la rabay aasan iina kala dhammaysanin dhegeyste dhegeyste waxaa laga yaabaa inaad markaasi maalintiiba konton shilin aad isticmaalayso laakiin go mantly ama tan bishi haddaad qaato waa kun iyo shan boqol oo laga yaabaa ina markaasi lacag dab weliba hadalka inuu kuusii dheeraanayo fursado fara badanna aad ku hadli karto dadkaada ehladaada qaraabadaada qoysaskaada aad la hadli karto iyo wax waliba markaasi tan kaaga xiran tahay haddii laga yaaba horaan aad ku hadli jirta daqiiqada yaro kooban qof waliba waa guulaystay si aad u iibsatay adeega gomatly ama gomoka na gomatly waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka ma safaricom si aad maanta uga mid noqotid guulaystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeysta oo habintaasi kuu sii dheer inaad adeega gomatly ama gomokana gomatly aad ku heli karayso telefoon casri ah ka faaidayso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomatly waa adeeg aad ku helayso wicitaanka adeegyada internetka iyo sidoo kale fariinta gaaban qof waliba waa guulaystay si aad u iibsato adeega gomokana gomantly waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si amaantaba aad uga mid noqotid guulaystayaasha abaalmarinada qiimaha badan ee dhegeysan shirkadda ay bixinayso cid waliba laga doonaya inay ka faa'iidaysato dhegeyste haddaba xanuun muu ku daashtay ama muu ku dhibaateeyey oo dhaqaatiir kugu filan ma weysay ama dhaqaatiir ku qanciya ma weysay xanuunka aad sheeganayso mise aad tabanayso mise aad qabto waxaa laga yaabaa inaad xanuunada hadday badan yihiin ama ay bateen cudurada hadda waa laga hortagaya dhegeystayaal waxaana markaas lagu leeyahy haddii aad doonayso in xal aad ka gaarto xanuunkaada natiijo wanaagsan aad heshay iyo sidoo kale xaalad markaasi kabasho deg deg ah maanta waxaa lagu leeyahay booqo isbitaalka aqaqaan hosbital waa daryeelka waa daryeel bixiyaha isbitaalada dhegeystayaal iyadoo halkaas ay ku sugan yihiin khibra waa dhaqaatiir markaasi khibrad leh oo taageersan oo markaasi laga helaya waa dabcan teknolojiyadihii ugu dambeeyey ee qalabka iyo weliba aaladaha dhacaanka markaasi lagu qaado qof waliba xanuunkiisa lagu soo saaraya dhegeyst waxaa khubaro ah ayaa markaasi ku kala sugan oo takhasusiyo kala duwan ka haysta oo ku sugan isbitaalka ka wada shaqeeya oo sidoo kale kaa shaqeynaya si hufana oo ku siinaya bukaanka ama siinaya bukaanka daryeelka ugu fiican uguna wanaagsan uguna sarreeya dhegeyst ballan ka samaysa rugta caafimaadka isbitaalka xarunta dheexe ee puntland ama xarunta isbitaalka ee kaqani university ee xaafadaha adigoo wacaya lambarka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed aqan university hospital nairobi ayuu ku yeelaya weliba xaafadaheeda kala duwan degist daryeel heer caalami hel halkan iyo hadda ugu imow isbitaalka isbita waa dabcan aqaqan hospital degist lixii labaatan sana waa lixii labaatan waa lixi waa afar iyo li waa lixdan iyo afar sano ayuu sana jirsaday isbitaalka qaqaan hospital wuxuuna ka howlgalay wadamada kenya uganda tanzania isbitaalka waxaa ka helaysa ilaa boqol iyo labaatan oo markaasi full time specialist kuwa loo yaqaano oo afar iyo labaatanka saac dhegeysteed ka helaysa dhakhaatiir takasusyadooda kala duwan kala wadso oo sidoo kale ku takhasus xanuunka qof waliba uu qabo iyo weliba sida qofka loo daaweyn karo sida tilaabada iyo waxyaalaha markaas qofka ku kala dabcan ku caafimaadi karo iyo talooyinka markaas kala doonaya caafimaad oo qofka uu qaadanayo mase uu ka helayo waana fursad qof waliba maanta uu ka helayo booqo xaruntiisa dhexe ee dhegeysan ee puntland uu ku leeyahy halka haddii xaafadii sidii aad u baahantan aad ka heli karayso dhegeysa wadada dheer ee markaasi generalwayrungi street wuxuuna markaasi ku dhagan yahay mise dabcan uu ku dhagan yahay k f c bullinka ee california center dhegeystayaal ballanna la sameysa maantaba oo la xiriir oo lambarkan la hadala eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed waa sideed sideed dhegeyst maradaasa si toosa oo la xiriiri kartaa kalana hadli kartaa dhegeystayaal oo ballan aad ka samaysan kartaa aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal oo talaadoliba idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad ka dhegeysataan dhegeystan anigoo yuusuf bakad ayaan ila socodsiiya adigana waad ku mahadsantahay dhegeysiga iyo sidaa mar weliba u xulato star f m codka gobolka waqooyi bari iminkan aada soo qabta hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhegeystayaal ee caruurta iyo weliba dhanka tan caafimaadka waraadhe hadee waa hay-ad u qaabilsan caruurta unisef iyo sidoo kale hay-ad u qaabilsan xanuunada adduunka ama caafimaadka waa w h o bal markan w h o aan ku bilaabay dhegeystayaal ku daridda waxaa leeyahay waa nabad dhisidda iyo sidoo kale dadaalada cadaaladda ku meelgaarka ee soomaaliya ayaa muhiim u ah nabad waarta iyo sidoo kale horumarka aadanaha waa sustainable peace and human development waxaa loo yaqaana dhegeystoolo gobolada ay cadaaladdu ay saameeyeen sida soomaaliya dhaawacyada niyadjabka walwalka iyo cudurada kale ee caafimaadka dhimirka ayaa si weyn u saameeyey fayaqabka waa fayaqabka dadka dhegeystayaal iyadoo laga duulayo daraasaad ay samaysay hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa lagu qiyaasay in saddexdii qof ee soomaali ah mid ka mid ah ahi uu la kulmo caqabado dhinaca caafimaadka maskaxda ahi intaa waxaa dheer heerka dilka ragga ah soomaalida waxay maraysaa waa koob iyo toban dhibic shan boqol kun oo qof qofkiiba taasoo ka sarreysa cilcilis ahaan adduunka nasiib darro helitaanka adeegyada caafimaadka dhimirka ayaa weli xadidan iyadoo tiro yar oo xarumo daryeel caafimaad ahi ay bixinayaan taageeradan waddan ay ku nool yihiin shan iyo toban milyan waxaa jira saddex dhakhtar oo dhimirka ahi iyo weliba laba iyo labaatan kalkaaliyaal oo tababaran oo ay ku takhasus daryeelka caafimaadka dhimirka dhaqaala la-aan iyo weliba tababar xirfadeed oo haysato bal dhanka somalilan waxay markaasi la daabacay ama qeybta markaasi daabacsan ee siyaasadda caafimaadka dhimirka ee labada kun koob iyo labaatankii si kor loogu qaado adeegyada caafimaadka dhimirka oo ay ku jiraan taageerada bulshada tababarka cilmi baarista ee sharciga si kastaba aba ahaatay iyadoo ay ku wacan tahay waa xadidaada maalgelinta fulinta xeerka qaadashada siyaasadda ayaa weli markaasi ka sugan inta markaasi daryeelka kale diradda la saari lahaa marka la isku daro barnaamijyada oo ka markaasi laga hadlayo e waa m h b p s bixiyaasha ee kala duwan ee shakhsiyaadka ay sameeyeen waa isku dabcan waa isku hormaadyada iyo barakaca ay si wax ool ah wax looga qaban karan ama wax looga qaban dhegeysa keentana in ay inta badan dadka ay isla hadlaan ama buuq markaas uu ku furmo waana hadda dhibaatada iyo xaaladaha markaasi ka taagan dhegeystu waxaa leeyahay saddexdiiba midkooda ayaa markaasi xanuun qaba maskaxda ah oo sidoo kale laga yaabaa qofkaas inuusan la jiifin sidoo kalena dadka bulshada ku dhex jiro laakiin ee xanuun maskaxda ah ee waxaa inta badan ay kaga dhacdo ayna keenaa dhibaatada iyo xaaladaha iyo marxaladaha markaas waddanka soomaaliya ka taagan barnaamijka inta biace oo hadda jira waa ka kooban dabcan waa kooban dallad ay markaasi ku midaysan yihiin hay-ado kala duwan isku dubidda bulshada iyo weliba maamul sharciga ah oo markaas lagu maareeyo cadaaladda kumeel gaar ah miisaan markii loo fiiriya dhegeystayaal waxa uu diiradda saarayaa xog waa xog ogolaalnimo iyo weliba hanaan ay isku helayaan gudaha iyo weliba hanaanka cadaaladaha kumeel gaarka e si dib waa dubashiisiinta ee xaaladaha ama xaaladda soomaaliya loo helo mar kale dalada waxay aqoonsan tahay in saameynta isku dhaca uu ku leeyahay caafimaadka dhimirka waxayna xoogga saaraysa baahida loo qabo in m h p p s lagu daro cadaaladda colaad kadib iyo weliba hab dib u heshiisiin ah oo loogu dhisi karo dadka si loo kobciyo wadahadallada iyo weliba ka qeybgalka wadahadallada waa miiswadareedka wadahadallada markaas la wada fariisanaya dhinaca saddex geesoodka iyo weliba wadahadallada dhexmara ayaa laga soo abaabulayaa dabcan inta badan laga doonaya in ay ka dhacdo kalagacayo waa galakacayo xeergaabo hargeysa muqdisho kuwaas oo ay ka qayb galayaan hogaamiyaasha bulshada saraakiisha dowladda ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka dhalinyarada haw iyo haweenka wadahadallada dabcan daneeyaasha kala duwan ayaa markaas lagu soo saaray arrimo u badan dabcan feejignaan deg deg ah si wax markaas looga qaban karo arrimaha caafimaadka dhimirka dooduhu waxay markaasi kordhinayaan fahamka barnaamijka si dib loogu dhisayo xarumaha caafimaadka dhimirka si caqabadaha si wax looga qabto waxaa la isla gartay inay markaasi muhiimada tahay in mudnaanta la siiyo wada shaqaynta dowladda iyo weliba dhinacyada ay khusayso si loo qodeeyo agabka xarumaha iyo weliba adeegyada caafimaadka dhimirka mudnaanta koowaadna la siiyo xuquuqda aadanaha iyo weliba tababaro siiyo dhakhaatiirta iyo weliba bixiyaasha adeegyada si loo kala xirfad leeyahay dhanka dhismaha ee nabadda inta waxaa dheer dooduhu waxay markaasi sahmiyeen in dhaqamada ay soowaa dhaqamada soo jiritaankeeda iyo weliba kuwa markaasi diinta sida hab markaas wax loogu qaban karo in arintan markaas la dardargeliyo sidoo kalena loo sameeyo dadka wacyigelin oo markaasi dhanka maskaxda ah doodaha ama doodahan ayaa markaas lagu soo bandhigay waa dabcan waa arrimo kala duwan oo soo noqnoqdo oo ay markaasi ka mid yihiin daliilka argoosiga muranka dhulalka xatooyada geela dilalka qorshaysan ee argagixisada yurab khilaafaadka maamulka ay sameeyeen bulshada daneyaashu waa dowladda ay markaasi ka qabatay doodaha waxay markaasi carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay m b p s ay u leedahay waxay markaasi ka qabashada arrimaha caafimaadka dhimirka iyo weliba casharada lagu soo qaatay xaaladda kale ee soo mara ama xaaladaha khibradaha inta badan halka loo helo ee lagu doonayo in lagu xasiliyo wadanka natiijadu waxay noqon doontaa qorshe howladee oo howleed markaas loogu talagalay isdhexgalka m b waa m h p p s ayaa la sameyn doonaa oo la jaan qaadayaan dhanka siyaasadda istaraatiijiyadaha iyo weliba ilaha gaarka ah ee qaranka dhankaawaa dhanka qaranka oo laga doonayo in ayaga dhankeeda sidoo kale abaabul xoogan laga qaado lagana fuliyo laguna sameeyo si arrimahan wax looga qaban karo qorshaha howlwadeenka ama howlahan waxa ay markaas u higsanayaan in uu horumariyo is-afgaradka iyo weliba ballanqaadyada ka dhexeeya danayaasha si waxa looga qabto caafimaadka maskaxda iyo weliba baahiyada nafsiyan ama waa kuwa nafsiyan markaasi ku dhaco oo goobaha inta badan ay u badan yihiin hablaha dhibaatooyinka ee lagula kaco dhegeystayaal oo markaasiisan helin cadaaladda barnaamijka miisaanku wuxuu markaasi xaqiijinayaa in isku dhafku ee m h p p s lagu soo daro habka cadaaladda iyo weliba dib heshiisiinta ee colaadaha kadib muhi- dabcan eh, bay dabcan ay sheegayaan inay muhiim u tahay iyadoo la tixgelinayo saameynta xun ay isku dhaca isku dhacu ay leeyihiin in caafimaadka maskaxda iyo weliba caqabadaha ay ku haysato dowladaha nabad waa nabadda ay bulshooyinka inta badan ay raadinayaan waxaa leeyahay intoodaba dadka maskaxdooda ma fadhido waa kuwa waxyaala markaasi dhibaato kasoo gaartay xaaladaha markaas inta badan ay u- noloshooda siin karin ay kasoo gaarayso ay markaasi ka mid tahay xaaladaha horaan aan kasoo sheegnay oo inta badan markaasi kusoo noqnoqoto dhegeystayaal oo ay dhibaato iyo xaaladaha ay u keenayso dadka dhegeystayaal ay markaasi ka mid yihiin dadka danyarta ah iyadoo la tixgelinaya saameynta xun iyo weliba isku dhaco ee leedahay caafimaadka maskaxda iyo weliba caqabadaha ay ku hayso howlaha nabadda ee bulshooyinka isku dhafka ayaa gacan markaasi ka geysan doontaa dhisidda wacyigelin ballaaran udoodid iyo sidoo kale horumarinta siyaasadda si loo abuuro mustaqbal wanaagsan iyo weliba xiriir xoogan oo gobolka iyo weliba tan bulshada markan dhegeysta soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta safaricom waxay markaasi ku leedahay ganacsi ma leedahay ganacsigadoo khatar ma ugu jiraa in internetka la qalqalgeliyo sida malware handadaha internetka imailka ee khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure viber internet ee ganacsiga ayaa hadda ku garab taagan safaricom business secure viber waxay ganacsiga ku ke- ku xaqiijinaysaa inay sugi doonto xiriiritaanka internetka si aad adiga u noqotid qof ka horeeya dadka kale taasoo kuu dheertahay inay markaasi kuusoo bandhigto qiimeynta qadarta internetka ganacsigaaga meherada ay imaanayaan si ay u hubiyaan oo ay kaala taliyaan isbedelada aad u baahan tahay in la sameeyo si aad u buuxdo si buuxda u noqoto mid badqaba la saaxiib maantaba internetka viber oo xawaaro sarreeya la isku hadlayn karo sugan oo aad ka helayso laga bilaabo saddex kun dhegeystayaal laguna ruudka lagugu xiraa laguguna rakibayo dhegeystayaal la soco kamerada c c t v dan sidoo kale waa lagugu xiraya waxaa bixinaya dabcan xirmo kala duwan oo lagu talagalay xawaaraha ilaa one g p p s hel internet ammaan oo viper isku xir waa wi- waa viper waa isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business hadaba ka hel shabakada www business safaricom co k waxaa sidoo kale dhegeystayaal laguu sheegayaa in dhammaan ardada aad dhama- dabcan dhamaysay fasalka afraad ee form four miyaad seegtay arjiga ugu dambeeya oo koorsada k u c c p s mise miyaad markaasi ku guuldaraysatay inaad hubiso koorsada inta lagu guda jiray dhib u eegeysta koowaad ee xulashada ee dhammaatay ee juun labada kun soddob- waa labada kun saddex iyo labaatanka toddobadeedii adeega m- oo markaasi inta badan u dhexeey jaamacadaha iyo sidoo kale kuli- waa kuliyadaha ee dabcan ee farsamada iyo weliba kolej- waa kolejyada kenya k u c c p s waxay ku siinaysaa fursad kale aad ku- aad ku gasho shabakada si aad u xolato koorsooyinka jaamacadaha iyo weliba maxadyada farsamada shabakada waxaa fu- dabcan mar kale la furay portalkooda ee juun lix iyo tobankeedii bishan waxayna markaasi ku egtay ilaa iyo toddoba iyo labaatanka maanta dhegeysa toddobada waa labada kun saddex iyo labaatanka ardada ee k c s e waa k c s e sanadkii labada kun laba iyo labaatanka aan markaasi helin koorsada ama aseegay wakhtiga ugu dambeeya ee codsigooda haddii aad heshay c plus wixii ka saray imtixaanka k c c labada kun laba iyo labaatanka waxaad markaasi jaamacadda rabto aad ka cos- aad ka cos- ka codsan kartaa koorsada shahadiga adiga aad wadato oo markaasi ku anfacayso haddii aad leedahay dhibcaha d waa c plain iyo waxa ka hooseeyo oo aad u fadhiistay imtixaanka inta u dhexaysa sanadkii labada kun koob iyo labaatanka iyo sanadkii labada kun waxaa jira koorsooyin badan oo farsamo ah oo adiga markaas loogu talagalay dhibcaha aada doontaba hayso waxaad heli kartaa koorsada farsamada gacanta ama diblomarka ee macadka farsamada gacanta ee qaranka yurub maxayada kala duwan ee dadweynaha booqo studentos k u c c p s net oo dooro koorsada u dhigmata dhibcahaaga waqtiga kama dambeysta waa juun dhegeystayasan ku siinyi fursadaha wixii faahfaahina booqo shabakada k u c c p s www k u c c p s a c k waa hagaag haddaba dhegayste gomo kana goomatri weli ma isticmaashaa ama sidoo kale weli kaarkaada ma ku shubatay waa kan bilaha ah waxaa filayaa cid waliba inay hadda ka dharagsantahay ka faa'iday dabcan ay sidoo kale ka faa'iiday safaricom had iyo jeer waxay markaas u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtata adeegyada ay aadka ugu baahan yihiin haatan waxay markaasi ku keentay gomo kana gomantri oo macaamiisha u oggolaanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakameynta qarashaadkooda iyadoo weli haysta xorriyadda doorashada haddii aad rabtaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama data bandle ee internetka waxaaba intaasi dheer in gomo kana gomantli lagu guuleysanaya baalmarino kala duwan iyo hal milyan oo markaasi qofka uu helayo ama ku guuleysan karo waxaa jiraan ilaa soddon milyan oo abaalmarina dambeeyo ma gaari doqoli calif ma lahan haddaba yaysan ku segin fursadahaasi qof walba guuleysta si aad markaas u iibsatay adeega gomo kana gomantli waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maanta baad uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeys bal ka waran waa ibsatay adeega goomatali adigoo gurigaaga iska jooga kadib waxaa noqotay guuleyste oo waxaa markaas heshay hal milyan bal ka waran farxadaasay noqonaysaa bal ka waran waxaad markaas maskaxda kusoo dhacay bal ka waran waxaad doonaysa inaad ku iibsato bal ka waran waxaa markaas aad jeceshahay aada leedahay waa ii qabanaysaa iina taraysa lacagtaasi waxaa kaloo lagu guuleysanaya ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba impesa lagu soo dhigayo iyo adeegyada internetka maxaa ku mashquulka arkiiba iga dhamaaday sidani mashquul kale iyo howlo kale internetka ma haysto iyo fariin ma diri karo iyo howlo kale waxaasi hadda waa laga gubday iila wadaag safaricom waxay ku leedahay waxaasi ka gudub waxaasi kasoo gudub oo ka seexo oo dib ha u laabanin oo hore u soco oo goomaadla gasho bilaha qof walibaa guuleystay si aad u iibsato adeega gomo kana gomantry waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abkamay safaricom si aad maanta uga mid noqotid guuleystayaasha balmarinta qiimaha badan bal ka waran caaday dhegeyste oo dabcan waxaaba intaas ku dheer in adeega gomantry aad ku heli karaysaan dabcan telefoona casri ah telefoonadii ugu dambeeyay ka faa'iideyso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomantry waa adeega aad ku helayso wicitaan adeegyada internetka weliba fariinta gaban qof waliba waa guuleysta si aad u iibsato gomantry waa kaarka bilah kun iyo shan boqol laba kun kun shan boqol iyo shan boqol xitaa way ku anfacaysaa dhegeystayaal qof waliba asaga ayay ku xirantahay dhanka hadaladiisa laakiin ogsoonow in cabaar aad ku hayayso ama sidoo kale sidaa doonta oo la ahli karta dadkaada waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaa booqanaysaa abka my safaricom si maanta baad uga mid noqotid guulaystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeystayaal shirkadda aqan hosbitaal dhegeystayaal xanuun ma ku daashaday oo ma ku wareertay dhakhtarka u tegi lahayd cudurada dhibaato ma kuuga hayaan dhegeystayaal waxaa jiraan dabcan xulashooyin badan oo daaweyn leh natiijooyin wanaagsan iyo sidoo kale waa dabcan kabasho deg deg ah oo aada helayso isbitaalka qaqaani university hospital waxaa daryeelka waa daryeelbixiyaha dabcan sidoo kalena he- aad ku heli karto dhakhaatiir khibrado kala duwan leh taageero xoogan- xoogan markaasi inta badan haysto ka helen dhanka teknolojiyada uguna dambeeyey weliba agabka eerka caalamiga koox khubaro ah oo kala socdo dabcan aad haysto takhasusyaad kala duwan ayaad ka helaysaa kana arkaysa isbitaalkaas waxaana uu ka shaqeeya si ay u siiyaan bukaanka daryeel ugu fiican uguna sareeyo ballan ka samayso rugta caafimaadka isbitaalka xaruntiisa dhexe puntland ama xarunta isbitaalka kaqaani university ee xaafadaha adigoo wacay lambarka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed qaqaani university hospital nairobi daryeel heer caalami ah halkan iyo hadda ugu imow ayaa lagu leeyahay lixi laba waa lix iyo afartan sana waa lix iyo af- waa afartan iyo lix sana dhegeystayaal ayaa markaasi kasoo waratay uu taagan yahay waxaana markaasu ka howlgala wadamada kenya uganda tanzania laba boqol iyo labaatan dhakhaatiir oo specialist ah oo markaasi full time specialist kuwa loo yaqaanay aad ka hol- ay ka howlgalaan oo aad ka helaysa dhakhtar xilliga weliba xilli weliba daqiiqad weliba aad doonayso aad doonaysa inaad markaasi kulan la samaysto iyo maballan aad la samaysto dhakhtarkaad jeceshahay weliba xanuunkaada halka laga hayo oo laga yaabo in markaasi xal uu u noqoto ama xal uu u loo helo ina daawo rasmi ah daawo iyo weliba qaliin markaas wanaagsan aada hesho xaafadaha kala duwan iyo meel weliba aad ka heli kartaa qaqaan hosbital keliya waxaa lagu leeyahay ballan ka samayso ama ballan la samayso adigoo wacay lambarkooda eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed dhegeystay maantaba booqo wac isbitaalka aqaqaan hosbital saaxiibayaal bal markan aan u jehaysana dhankaasi dhegeystayaal bal warbixino markaasi kala duwan iyo weli sidoo kale heshiisyada markaasi isla gaareen dowladda ama xukuumadda wadanka soomaaliya waa qeybta markaasi political development waxaa loo yaqaano ama horumarka dhanka siyaasadda ee wadanka soomaaliya sidoo kale maamul goboleed waa maamul goboleedyada dhegeystayaal inta lagu guda jiray muddada warbixinta dowladda federaalk ee soomaaliya waxay sii waday dadaalada lagu horumarinaya hirgelinta mudnaanta qaranka ee muhiim- muhiimka ah ee markaasi ku salaysan wadahadalada siyaasadeed golaha wadatashiga qaran ay ku mideysan yihiin madaxda dowladda federaalk iyo weliba dowlad goboleedyada ayaa yeeshay laba shir shan iyo tobankii ilaa iyo toddoba iyo tobankii maarso labadi kun saddex iyo tobankii madaxweynaha waxaa dabcan mar kale dab aada loo xoojinaya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ugu yeeray golaha wadatashiga qaran madaxda dowladda federaalk iyo weliba dowladaha xubnaha markaasi ka ahaa dowladda federaalk marka laga reebo puntland oo markaasi aan shirkaasi ka qeyb gelin waxayna qaadeen heshiis ku saabsan hanaanka federaalisimka dabcan malaayi dabcan waa f- waa federaalta iyo wax ka- wax kabedelka qaabdhismeedka amniga qaranka wadanka qaabka la qaatay ee federaalka mala- dabcan waa fara- waa fara- waa federaalka ayaa qeexayaa in abuuritaanka labada wakaaladood ee madaxa bannaan hay-adaha dakhliga qaran sidoo kale hay-adaha qorsheynta qoondooyinka dhegeystayaal sidoo kale shirka ay yeesheen golaha wadatashiga qaran ee bishii maarso ba sanadkan dhegeystayaal ayaa waxaa dabcan hadda labada socda iyadoo la doonayo in la dabagalo sidoo kalena la- wax laga qabto laga bedelo is- ila- isla bilaha soo socdo waxayna markaasi isku raaceen madaxda saddexda dowlad goboleedeed ee xubnaha markaasi ka ah dowladda federaalk ee ka kale ah dowladda waa dabcan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabe madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis maxamuud laftagareen madaxweynaha maamulka koonfur dabcan dabcan maam- waa galmudug ee axmed cabdi kaariye qorqoor ay s- oo markaasi safar ee, waxay markaasi u safri doonaan ee, in arrimaha xaaladaha markaas wax laga qabto lagana bedelo dhegeystayaal sida markaasi shirka iyo weliba arrimaha ay hayeen dhegeystayaal waxaana arrimahan dhegeystayaal maxaalo fara badan isla meel dhigay shirka kale golaha markaas wadatashiga ee qaran ayaa markaasi sidoo kale dhacay labada kun oo afar iyo labaatankii ilaa iyo toddoba iyo labaatankii bishii ah, dabcan bishan dabcan bishii ayna soo dhaafnay ka dhacay magaalada muqdisho kulankaas oo markaasi uu shir guddoominayay mudane Max- maxamuud ah, xasan maxamuud ayaa waxaa markaasi goobjoog ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug hirshabelle jubbaland koonfur galbeed inta uu socday kulankaas ayaa waxaa markaas looga hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga dalka u diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka kooxaha shabaab dhammaystirka hanaanka deen cafinta iyo weliba sidii loo meel marin lahaa qodobadii kasoo dabcan waa qodobadii ka soo baxay shirarkii hore kulankaasi kadib ayaa madaxda waxay markaas usoo saareen heshiis qeexaya in go-aanka ay soomaaliya ay noqoto mid markaasi doorasho qof iyo cod waxaa kaloo ay markaasi la gartay in jadwalka doorashada la isu afiyeeyo oo ay doorashada dabcan guulayaasha deegaanada la qaban dabcan inta markaasi u dhexayso juun sanadkan dhegeystayaal waa sanadka soo socda labada kun afar iyo labaatanka soddonkeeda iyo weliba doorashada golayaasha iyo madaxweyneyaasha heerd waa heer dowlad goboleed oo ay xubnaha markaasi federaalk soddonka novembar labada kun afar iyo labaatanka golaha wadatashiga qaran waxay kaloo sidoo kale isku raaceen in madaxweynaha weliba ku-xigeenkiisa waa madaxweyne heer federaal ah iyo sidoo kale madaxweynuhu waxay markaasi ku dooranayaan hal warqad taasoo ku dhalisay dood iyo weliba daleeciyn maxamuud waa dabcan mudane maxamuud sheegay in heshiiskaasi uu yeeshay heshiis hordhac ah oo siyaasadeed kaasoo laga kala tashan doono shacabka iyo weliba baarlamaanka kadib codsi xubin ah oo soo jeedatay in ku dhowaad ilaa boqol saxiixa baarlamaanka federaalk ayaa sameysay weliba guddi isku dhaaf ah oo ay markaasi kasoo diyaargarowayaan dabcan ku saabsan muddo kordhinta suurtagal ah oo markaas laga dhiga afar san iyo shan dhammaan hay-adaha federaalka muddo kordhinta lasoo jeediyey ayaa waxaa markaasi dhaliilay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka iyo weliba dabcan dadka siyaasadda markaasi saameeya saameynta saddexdii bishii juun bishan dhegeystayaal ayay mooshiin markaasi la horgeeyay baarlamaanka si ay u baaraan arrimahaas marka la eego geedi socodka dib eegista dastuurka golaha wasiirada federaalk ee labadii bilihii saddexaad ayna soo dhaafnay dhegeysta ansixiyeen magacaabista shan xubnood oo ka tirsan guddiga madax bannaan oo dib eegis ku hirgelinaya dastuurka oo ay ku jiro hal qof oo dumar ah komishinku waxay xafiiska la wareegayaan ama la wareegayeen sagaaliyo tobankii bishii saddexaad sanadkii mudana xasan ayaa markaasi inta badan hadda arrimahan dabcan dardargelin xoogan loogu wadaa sidii wax markaas looga qaban lahaa arrimahanna loo dhamaystiri lahaa dhegeystan inta sanadka uusan dhammaanin dhegeysta waxaa guul markaas la taaban karo inta badan ay sheegayaan in heshiisyada dowlada dabcan waa dowla dhiska ee markaa laga hadlayo dhanka puntland oo markaas inta badan daraf marayso dowlada dabcan federaalka ayaa hadda markaas iyadana go-aano kala duwan laga soo saari doonaa waana sida markaas heshiisyadii qorshaha markaas u degsan iyadoo la doonayo in ay nidaamka iyo weliba kala dambeysta ay markaasi qeyb ama xubin ay markaasi ka noqoto waxaa kaloo la sameeyey dadaalo markaasi lagu horumarinayo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ee markaasi la doonayo in si deg deg ah loo dardargeliyo sidoo kale wax looga qabto iyadoo markaas loo xilsaari doono waa dabcan maamulka galmudug waa madaxweynahii hore ee maamulka galmudug cabdikariim xuseen waa guuleed oo markaasi loo magacaabay ergeyga gaarka ah wadahadalada soomaaliya ee somalilan ee sagaalkii bishiwaa bishii afraad abriil aynu soo dhaafnay somalilan waxay markaas cidna aadan u magacaawday ergeyga wadahadalada soomaaliya iyo sidoo kale somalilan soomaaliya waxay hadda markaasi cadaadis markaasi ka helaysaa dhanka beesha caalamka oo weliba hay-adaha qaramada midoobay oo markaasi la doonaya in si deg deg ah markaasi hogaamiyaasha soomaaliya in ay markaasi wax ka qabtaan kana bedelaan xaalada siyaasadeed ee wadanka loona helo xaalad markaas istaraatiijiyad wax lagu qaban karo lagu xalin karo laguna bedeli karo maciishada nolosha iyo sidoo kale dhanka ammaanka iyo weliba barakacyaasha wax waliba markaasi hogaamiyaasha laga doonayo in arrintooda markaasi aysan ka noqonin mid markaasi dhelleel ah arrintan ayaa hadda markaasi la doonaya in wixii heshiis lagu gaaray maxaa markaasi kasoo naasa cadaaday maxaa iska bedelay maxaa hadda laga qabtay dhegeysta waa su-aalaha markaasi lasweydiinayo taasoo markaasi dib markale loo milicsanayo oo laga doonayo in wax badan laga qabto lagana bedelo heerka markaasi laga doonayo habka siyaasadeed waa habdhaqanka siyaasadeed ee soomaaliya nolosha iyo miciishada keliya ma ah waxaa laga hadlaya dhegeysa balse waa habka siyaasadeed ee markaasi dimuqraadiyadda hadda dunida u noqotay oo marka laga hadlaya siyaasadda dhegeysta waa nooca siyaasadeed ee hadda marka hore ee cibaal looga dhigay horumarka dhanka siyaasadda ee gobolka laga doonayo ama soomaaliya laga doonayo in ay markaasi hala soo shirtegto ama taasi u keeni karto in hogaamiyaasha tan federaalk iyo weliba degteen heer maamul goboleed waxa looga qaban karo iskagana kala dambeyn karaya dhegeystayaal sida nidaamka hadda qeybta dabcan ay doonayaan in ay dib oogis markaasi loogu sameeyo laiskuna waafaqo laiskuna afgarto sidee hal wado ama hal jihayn loo wada socon karayo dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta weli dhammaantiin oo ku mahadsantihiin socodka dhegeysiga waana ninga mahad celinaa sida quruxda badan mar walba ay nala socotaan iyadoo markaasi dhowr hindise ah oo ay isku kaashanayeen hay-adaha dowliga weliba kuwa markaas aan dowliga ahayn iyo sidoo kale kuwa saaxiibada la wadaagay dhinacyada badan ayaa laba dabcan waa iyo weliba laba geesoodka wadahadalada ayaa markaasi damcay inay markaasi la xaqiijo arrinta markaasi fudayn karto wax weliba dowladda ay ku dhaqaaqi karto kuna bedeli karto xaaladaha amni iyo weliba qaabka loola dagaalami karo kooxda wejiga ee markaasi waa kooxda markaasi shabaab dowlad goboleedyada waxaa markaasi si hadda markaasi waa dowlad waa dowlad maamul waa dowlad maamul goboleedyada dhegeystayaal iyo sidoo kale dan dowladda federaalka ayaa hadda markaasi loo soo jeedinayaa bal waktiga markaasi ku haboon waktiga wada shaqeynta waktiga arrintan markaasi loo dardargerin karo iyadoo markaasi si dimuqraadi ah iyo sidoo kale si xornimo ah si markaasi dabcan kelnimo ah aan looga shaqeyn balse looga shaqeynayo si wadajir ah la dagaalanka kooxaha iyo weliba waxa markaasi ay kaga bidhaan oo dabcan kaga qorsheysan kagana bilaaban maamul goboleedyada iyo sidoo kale sida ay isku taageeri karaan dhegeystayaal dowladda federaalk ee soomaaliya heshiiska waxyaalo fara badan ayaa laisla maaldhigay dhegeystayaal ee laga doonayo in hadda markaas loo tilaabo qaado iyadoo markaasi eedeen oo dabcan raalli hadda waa iyadoo hadda lagu qasbayo sidoo kalena lagu dirqinayo in keliya ay noqodo mid la qoro mid sidoo kale laga hadlo balse noqoto mid ficil looga bedeli karo sidii isku kaashan lahaayeen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale tan maamul goboleedyada dhegeystayaal waa hagaag gomo kana gomanta safaricom had jeer waxay markaas u taagan tahay inay qanciso macaamiisha islamarkaana ka xaqabtay adeegyadii aadka ugu baahiyay macaamiisha haatan waxay ku keentay gomokana gomatry oo meesha ay ogolanayso inay helaan qiimaha lacagtooda iyo weliba xakameynta qarashaadka iyo weliba haystaan in xuriyadda qof waliba wicitaanka fariinta gaaban ee data bandal uu ku adeegsan karo waxaaba intaa dheer in gomokana gomatry lagu guuleysanaya abaalmarino kala duwan iyo hal milyan oo qof markaas u guuleysanaya bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka waxaa jiraan soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeye markaana doqoni calafan qof waliba dhegeystayaal waa guuleystay si aad markaas u iibsata adeega gobokana gomatri waxaad raacaysa cidig shan afar afar afar iso ama waxaa booqanaysa abka my safaricom si maanta waxaad uga mid noqotid guuleystayaasha maalmalinta qiimaha badan dhegeysta bal ka waran waxaad iibsatay adeegyada gomatri adigoo gurigaaga iska joogo kadibna nasiibka kusiiya hal milyan maxaad markaas ku qaban lahayd maxaa ma guri baad ku dhisan lahayd waxbarasho aad ku aadi lahayd baabuur ayaad markaas ku iibsan lahayd ama dukaan ayaa marnoocyada kala duwan aad ku gadan lahayd waxaa kaloo lagu guuleysanaya ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba ambesa dabcan lasoo gelinayo iyo weliba adeegyada internetka maxaa ku geliyey mashquul kaarkii baa iga dhammaaday internet ma haysto iyo weliba fariin ma diri karo safaricom waxay markaas kle waxaasoo kasoo gudub walaale oo dhab dheh oo maantaba oo la hadal dadka adiladada qaraabadada qoysaskaada ah taasoo ku farxadgelin karayso taasoo rajo fara badan dadkaada heladaada siin karayso dhegeystayaal iyo weliba kaftan wadahadal halkaas ka imaan kara dhegeystayaal wax waliba markaas ku qabsan kartaan qof waliba waa guuleystay si u iibsato maanta gobolkana gomatri waxaad qaracaysa xidig shan afar afar gees kadibna booqo applicationka af safaricom si maanta aad ugu mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta dhegeystayaal qof waliba ka faa'iideyso adeega shirkadda isgaarsiin safaricom ee gomatri waa adeeg aad ka helayso wicitaan adeeg aad ku helayso internetka adeeg aad ku helayso fariinta gaaban dhegeystayaal waxaan ku leenahay dhegeystayaal haddaba dabcan gabagabada la maraya dhammaan ardada dabcan dhamaysay fasalka afraad ee form four miaad markaasi isteegtay ama waysay arjigii ama applicationka ugu dambeeyay koorsada k u c c p s mise miyaad markaasi ku guldaraysatay inaad hubiso koorsada inta lagu guda jiray dhibo eegista koowaad ee xulashada ay weliba dhammaatay juunjuun toddobada iyo labada kun saddex labaatanka adeega meeleynta ee dhexe ee jaamacadaha iyo sidoo kale kuliyadda kenya k u c c p s waxay markaasi kursinaysaa fursada kale oo aad markaasi ku gasho shabakada si aad u xulato koorsooyinka jaamacadaha iyo weliba macadyada farsamada shabakada waa la furay hadda waxaa juun lix iyo tobankeeda la furay maanta ay ugu dambeysa toddoba iyo labaatankeeda haddaba haddii markaasi labada kun laba labaatankii aad helin koorso oo ama seegtay wakhtigii ugu dambeeya ee socodsiga marka haddaba ma heshay calaamadda c plus waxa ka hor wax ka ka sarreeya waxaa lagu leeyahay imtixaan dhegeystayaal imtixaanka k c c ga ma heshay waa jaamacadda rabto iminka waad codsan karta waad dalban kartaa koorsada doontana ka samayn kartaa digriiga haddii aad leedahay dhibcaha sistan waxa ka hooseeya oo aad fursta imtixaanka intii udhexeysa bilihii sanadkii labada kun koob iyo labaatanki ilaa wixii kadib labada kun dhegeystayaal waxaa ka jira koorsooyin badan oo farsamo ah oo markaas loogu talagelay dhibcaha doontaba hayso waxaad heli kartaa koorsada ee farsamada gacanta ama diblomarka maxadka farsamada dhegeystayaal gacanta ee qaranka ee maxadyada ee kale dadweynaha booqo student k u c c p s net ama dooro koorsada u dhigmata dhibcahaaga waqti kaba dambeysta juun toddoba labaatankeeda labada kun saddex labaatanka yaysan ku seegin fursadaha wixii faahfaahin ah booqo shabakada k u c c p s waa w w w k u c c p s a c k e haddaba xanuuma ku daashay dhegeystayaal isbitaalka caalamiga ah ee caanka ee dhegeystayaal ee khan hospital ayaa hadda markaasi fursado ku haya dhegeystayaal wax walba ka qaba ka qabtiraya kana baahitiraya dhegeystayaal halkaasoo dhaqaatiir dabcan takhasusyo kala duwan khabiro ah halkaasay ku sugan yihiin dhegeystayaal iyagoo adeegsanayna aaladihii ugu dambeeyay ee teknolojiyada ee dhanka caafimaadka koox khubara ayaa halkaasi ku sugan isbitaalka sidoo kale si dhow kula soconayaan daryeel caafimaadku sinayn dhegeystayaal sina ugu fiican uguna wanaagsan ballan ka sameysa maanta caafimaadka ama rugta caafimaadka dhegeystayaal isbitaalka xaruntiisa dhexe ee puntland ama xarunta isbitaalka ee qaqaan university xaafadaha adigoo wacaya eber toddoba saddex eber hal waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed qaqaan university hospital nairobi daryeel heer caalami ah halkan iyo haddaba waxaa lagu leeyahy boqolki waa lix iyo labaatan sano raalli hadaba lixdan iyo afar sano ayuu aqaan markaasi hadda jirsaday ama uu taagan yahay dhegeystayaal dad badan markaasi kaga dabcan ka caafimaaday waxa uu leeyahay dhegeystayaal aqaan kenya uganda tanzania ayuu ka howlgalaa maantaba dhegeysta boqol iyo labaatan dhaqaatiiro specialist takhasusyo kala duwan ayaa halkaasi ka heleysaa oo si dhowna wax markaasi kula qabanayaan kuuna sheegayaan dhegeystayaal maantaba isbitaalka booqo ballan ka sameyso oo ma soo noqonaysa adigoo niyo jabsan balse lagu siinayo daawooyinkii iyo talooyinkii markaas loogu talagalay dhanka caafimaadka wac ballanna ka samayso lambarkana eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waxaan filayaa dad badan inay markaas hadda ku wareersan yihiin mase ku wareersan yihiin ganacsigooda waxbaa liiga xaday waxbaa isdabamaray iyo sidan iyo sidan iyo weliba internetkii waa cilad baa ka jirta oo waxyaalo fara badan iyo sheegasho fara badan iyo sidan haddaba waxaan ku leenahay anaga ganacsi ma leedahay ganacsiga haddaa leedahay khatar ma ugu jiraa inaad internet markaasi uusan welwelku gelin dhegeysta hadadaadaha internetka imeilka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom viber ee ganacsiga ayaa markaasi ku gartaagan safaricom business viber ganacsiga waxay markaasi ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirka internetka si aad adigu noqoto qof ka horeeya taasoo ku dheertahay inaad markaasi kusoo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ganacsiga meheradaada imaanayaan si ay u hubiyaan oo ay kala taliyaan isbedelada u baahan tahay in la sameeyo si aad si buuxdo markaas u noqoto midka badqabo la saaxiib baantaba internetka vipow hawaaro sarey la isku hadleyn karo sugan dhegeystayaal oo lagugu xiray lacag gaaraysa saddex kun waa saddex kun dhegeystayaal laakiin xiritaanka waa rudka iyo sidoo kale waa rakibita waa rakibitaanka dhegeysta mid bilaash ah waxaana bixinaysaa xirmooyin kala duwan oo lagu talagalay xawaaraha ilaa iyo one g b p s hel internet ammaan oo fayba isku xirix ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business w w w business safaricom co k e idaacadda star f m codka gobolka qoybir ee dhegeysanaysaa saaxiibada ku sugan nairobi waa hal ibir shan dhibic sagaal mumbaaso waa hal ibir saddeed dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxooti waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeerya masrin waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera dhegeystayaal baled xawasuufta banisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan taanarifa masaraan iyo xeryaha qaxootiyadana waa sagaashan toddoba dhibic hal barsaabid mooyaale waa sideetan toddoba dhibic toddobo halka isyelo iyo balanbala iyo meru iyo madoogaashin ay naga dhegeysanayeen hal ibir laba dhibic saddex muqdishona waa sagaashan toddoba dhibic cibir halka sidoo kale daad saaxiibada nagala socon karaan aalada internetkan ku leenahay w w w star f m c o k applicationka abkana waa soo dejisan kartaa saaxiib sidaasi nabadgelyo maalinta berito ayaan kulmi doona ilaahay idinkiis iyo maalinta farxadda maalinta barwaaqada maalinta fadligeeda dhegeystayaal allah ina siiyo maantana berintana waan bal waan kulmaynaa ilaahay idinkiis waa maalin ciid ah waa maalin farxad ah waa maalin dhegeystayaal cid waliba wada kartami doono hadduu ilaahay intaa horta nafta inagu simas inta ka hor waxaa niga tegayaa fuska iyo allabariga iyo cibaadada in la badiyo maanta dhegeystayaal shukran xamdi yaa maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijkii madasha iyo warkii tobanka barqinimo saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo waa inay salaamayaa dhegeystayaal